xeerkan xaaladaha degdega ah ee uu isticmaalay ra-iisul wasaaraha dalkan justin trudeau islamarkaana uu ku dhawaaqay galabnimadii isniinta ayaa noqonaya mid markii ugu horeysay taariikhda dalkan la isticmaalo ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay inuu ugu gol leeyahay in dowladda federaalka uu siiyo awood kumeel gaar ah oo ay ku xakameeyaan dibadbaxyada ka socda dalka ee loogu soo horjeedo xayiraadaha covid sagaaliyo toban toddobaadkii labaad ayay dibadbaxayaal qaarkood la sheegay inay ku kaceen falal ka hor imaanaya sharciga ka wadaan magaalooyin ay ugu horeyso caasimadda dalkani ottawa xeerkan xaaladaha degdega ayaa la sheegay inuu sahlayo in booliisku ay dib sharciga iyo kala dambeynta ugu soo celiyaan meelaha ay ka dhacayaan dhaqdhaqaaqyada aan sharciga waafaqsanayn hadda wixii ka dambeeya ma jiro dibadbax sharci ah oo ku saabsan in looga soo horjeedo siyaasadaha dowladda hadda waa mid sharci darro ah orda oo guryihiina ku laabta sidaasi waxaa yidhi ra-iisul wasaare justin trudeau sidoo kale ra-iisul wasaaruhu wuxuu tilmaamay inaysan aqbali doonin dibadbax aan sharci waafaqsanayn ma ogolaan karno mana ogolaan doonno inay sii socdaan dhaqdhaqaaqyada khatarta ah ee sharci darrada ah xeerkan xaaladaha degdega sidoo kale wuxuu hubinayaa ilaalinta adeegyada laga maarmaanka ah tusaale ahaan iyadoo laga hor wareejinayo gawaarida xayiraya cabdiraxmaan maxamed ibraahim cabdiraxmaan duungala wuxuu ka mid yahay aqoon-yahanada soomaalida ee degan magaalada edmonton ee gobolka alberta ee dalkan kanada waxaan weydiiyey aragtidiisa ku aadan hadalka ra-iisul wasaaraha iyo saameynta dibadbaxyada maalmahan socda hadal jeedinta ra-iisul wasaaraha maanta arrimo badan ayay taabatay laakiin waxaa aad ugu muhiimsanaa hadalkiisa oona laga wardhoorayay in uu ku dhawaaqay xaalad deg deg ah sidaad la socotaba banaanbaxyadaas waxay sababeen in noloshii ay istaagto jidgooyooyin ayay ka sameeyeen agagaarka baarlamanka iyo sidoo kale biriijka loo yaqaano ambasador kaas oo aad muhiim u ah oo ku yaalo meel xuduud ah ee u dhexeysa canada iyo maraykanka oo ay maraan badeecooyinka ee labada wadan ay isu dhoofiyaan ra-isul wasaaraha sidoo kale wuxuu sheegay in ay lagama maarmaan noqotay in la isticmaalo xeerkan xaaladda degdega ah laakiin dowladda aynan isticmaali doonin waxyaabaha uu xeerkan awoodda uu u siinayo dhammaantood oo ay ka mid tahay in la isticmaalo ciidamada militariga xeerka xaaladaha degdega ah ayaa sidoo kale wuxuu booliisku awood u siinayaa inay soo rogaan ganaax ama xarig waxyaabaha kale uu ra-iisul wasaaruhu sheegay waxaa ka mid ah in dowladdu ay ilaalinayso goobaha dhaqaalaha ka soo gala dalka sida xuduudaha iyo garoomada diyaaradaha arrimahan ayaa imaanaya xili dadka deegaanka magaalada ottawa iyo magaalooyinka kale ay sheegeen inuu soo wajahayo walaac la xiriira dibadbaxyada looga soo horjeedo amarada covid xuseen urxaaji v o a toronto